halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toos aad nooga dhegaysanaysaan mujudaha gaagaabanana hirarka efemada geeska africa iyo internetka v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa salaasa sagaalka bisha februari sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda saakiya caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya sahre ciidle nuur iyo ibraahim xasan daandure
My name is Salah Mukhtar. I am a junior currently at UMBC, University of Maryland, Baltimore County, and I'm also on the pre-medical track. So hopefully I aspire to be a medical doctor.
taasina waxay ahayd sabaax mukhtaar oo ah ardayd muslimad maraykan ah oo dhowaatan ka hadashay masaajid uu booqday madaxweyne barack obama waraysi ayaana v o eeda ay siisay oaanu idiin haynaa qodobada kalead idaacaddeenna saakiya caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a ganacsatada yaryar ee magaalada mandheera oo cabasho ka muujinaya suuqaasi ganacsiga oo ay dowladdu doonayso inay halkaasi ka rarto waxaa kaloo aan idiin haynaa shir ay magaalada nairobi ku yeesheen jaamacadaha dalkaasi soomaaliya sidoo kale waxaad maqli doontaan qodobo kale marka horese warkii caalamka
madaxweynaha maraykanka obama ayaa walaac wuxuu ka muujiyey laakiin aanu la yaabanayn tijaabinta sayruuq ee ay ku dhaqaaqday axaddii kuuriyada waqooyi madaxweynaha oo ay waraystay c b s ayaa waxa uu yidhi waxaan u malaynayaa in muddaba aan ka walaacsanayn habdhaqanka kuuriyada waqooyi wuxuu sheegay madaxweynaha in dalka kuuriyada waqooyi uu yahay dal kale talisnimo ay ka jirto kuna jira daandaansi iyadoo si joogto ahna ugu xadgudbay qaraarada qaramada midoobay islamarkaasina uu tijaabiyey soona saaro hub nuclear ah iyadoo ay markaasi isku dayaan weliba haatan inay hormariyaan nidaamkooda gantaalganida ah madaxweyne obama ayaa wuxuu sheegay in uu la hadlay jimcihii madaxweynaha shiinaha jinping ka hor inta aanan gantaalka la tuurin
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa kongareska weydiistay inay ogolaadaan lacag ku dhowaad laba milyan oo dollar oo si deg dega loogula dagaalamayo xaaladda cudurka fayraska dhaliya cudurka siika gudaha maraykanka iyo dalalka kaleba war ka soo baxay aqalka cad ee maraykanka ayaa lagu sheegay in dhaqaalahaasi ay aas-aas u yihiin istaraatiijiyadda lagula dagaalamayo fayraskaasi siika taasi oo ay ku jiraan barnaamijyo lagaga hortegayo kaneecada faafisa cudurkaasi islamarkaana lasii laba jibaaro tallaalada iyo horumarka laga samaynayo xaaladaha caafimaadka iyo daryeelka hooyooyinka uurka leh ee aan dhaqaalaha badan haysan xarumaha ka hortaga iyo xakamaynta cudurka ee maraykanka ayaa xaqiijisay in kiisas kala gadisan oo xanuunkaasi siika ah laga helay gudaha dalka maraykanka
haddii aanu aadno dhankaasi turkigana in ka badan shan iyo labaatan kun oo rayadka syriya ayaa diidmadooda qaxootinimo waxay noqotay ismaandhaaf u dhexeeya turkiga iyo hay-adaha samafalka ee yurub dowladda turkiga ayaa waxay diiday inay aqbasho qaxootigaasi markii ugu horreysay ee qaxootiga sida xaddhaafka uga soo burqanaya magaalada alepo oo ay ka soo cararayaan taliska bashaar al asad saraakiil turkiga ayaa waxay sheegeen in dalkooda uu gaaray heerkii iyo tiradii loogu talagalay inuu aqbali karo wafdi sharci dajiyaala oo ka socday e u ayaa isniintii waxaa lagu wargeliyey in xadka uu xirnaan doono saraakiil ka tirsan i o m ayaa waxayna sheegeen dhankooda in mowqifkooda uu cad yahay qaxootigana ay yihiin qaxooti dagaal ayna tahay in turkiga loo ogolaado inay yimaadaan
halka ad dhegaystayaal wararkaasi kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa toddobaadkii horeeto waxa uu booqday masjid ku yaala magaalada baltimore ee gobolka maryland ee dalkan maraykanka dadkii muslimiinta ah ee masaajidkaasi ku sugnaa waxaa ka mid ahayd sabaax mukhtaar oo ah gabadh dhallinyaro ah oo muslim african americana oo khudbad ka jeedisay socdaalka madaxweyne obama uu ku tegay masaajidkaasi oo ay ka mid tahay dadka ku cibaadaysta hadaladii sabaax masaajidkaasi ay ka jeedisay ayaa aada u soo jiitay warbaahinta kala duwan ee dalkan maraykanka haddaba saalim fakedo oo v o eda ka tirsan ayaa sabaax waraysi la yeelatay waxaana ay ugu horreyn weydiisay in ay bal xoogaa macluumaada ka bixiso nafteeda zaare cilonuur ayaana waraysigaasi noo soo koobaysa
My name is Salah Mukhtar. I am a junior currently at UMBC, University of Maryland, Baltimore County. And magacaygu waa sabaax mukhtaar waxaan dhigtaa jaamacadda maryland ee degmada baltimore waxaan bartaa caafimaadka waxaana rabaa inaan noqdo dhakhtar caafimaadka ah mar sabaax la weydiiyey cidda ku dhiirigelisa inay barato caafimaadka oo ay haddana bulshada ay u tabarucdo amaba ay caawimo ugu samayso waxay ku jawaabtay
Well, it, overall, I would say it's my family, um, and also they raised me in a manner that you know they made me understand.
guud ahaan that- waxaan odhan karaa qoyskayga maxaa yeelay waxay igu soo barbaariyeen wax kasta oo aad haysato dadka kale wax ka sii wax kasta oo aad bixisaana khayr baad ka helaysaa dayntayduna sidaasi ayayna faraysaa marka haddii aan dhakhtar noqdo waxaan ku dadaalayaa in aan caawiyo dadka baahan dalkayga iyo guud ahaanba caalamka intii u baahan ee aan awoodo sabaax oo ka jawaabaysa in weli ay la kulantay wax cunsuriyada amaba ay dhibsato oo kaga yimid bulshada maadaama oo ay xijaab xidhato islamarkaana ay ardayo tahay waxa oo ay dhowaanahana jireen waxyaabo lala xidhiidhinaya islaamka oo dadka qaar ay ku tilmaamayaan argagixiso dad islaamka necibina ay jiraan waxay tiri
personally, and I'm not saying that Islamophobia does not exist, but personally, I've been so grateful that I did not receive any remarks as such.
shakhsi ahaan ma odhan karo islaam nacayb ma jiro balse shakhsi ahaan aad baan ugu faraxsanahay inaanan la kulmin wax takoora oo la igu riixayo xijaabkayga dadka muslimka ah ee maraykankuna waa dad dulqaad badan saaxiibadayda iyo macallimiintayduna waa kuwo na garab taagan waxaanu odhan lahaa dhammaanteen ameerikaan baynu nahay waana inaynu dhammaanteen dareennaa deganaansho amaba dabacsani mar kale oo la weydiiyey sida ay dhallinyaradu uga fogaan lahaayeen in ay qaataan fikradaha nacaybka amaba kuwa xagjirnimada sida ay u aragto amaba fariin ay gudbin lahayd ayay sabax ku jawaabtay
For me, especially, I think that the reason I think if I had to pick one like amazing reason, like what is the effect of the president coming, what it did to us. is- aniga I think it's shakhsi ahaan waxay ila tahay booqashadii madaxweyne obama ayaaba fariin muhiima ahayd in uu nagu soo booqdo masaajidka degmadayada taasi oo muujinaysa in islaamku uu yahay diin jirta sida kuwa kaleba islamarkaana aan wax xumaanahay jirin waana isla fariintaasi uun taan aniguna ku odhan lahaa dhallinyarada muslimiinta ah ibrahim
waxaad dhegaysteen waraysigii saalim fakadu oo v o eda ka tirsan ay la yeelatay gabadha magaceeda la yidhaahdo sabaax oo iyadu ah gabadh dhallinyaro ah oo muslim african american ah oo khudbad ka jeedisay socdaalkii madaxweyne obama uu ku tegay masaajidka baltimore oo ay ka mid tahay dadka halkaasi ku cibaadaysta
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington ganacsatada yaryar ee magaalada mandheere ayaa cabasho ka muujinaya suuqa ay ku ganacsadaan oo ay dowladda mandheere ay doonayso inay ka rarto halkaasi waxaanay ku adkaysteen ganacsatadaasi inaan laga burburin oo ay halkaasi ganacsigooda uun kusii wataan maxamed faarax shire ayaa warbixintan gaarisa kasoo diray tirsan magaalada mandheera ayaa ka cabanaya in qaabkay dowladda ismaamul goboleedka mandheera ay doonayso inay uga rarto qeybo ay ku sheegeen in ay ku soo dhaqnaayeen in ka badan qarni niskiis ganacsatadan yaryarka ee ka shaqaysta badeecooyinka kala duwan sida qaadka iyo hilibka iyo waratooyin kaleoo halkaasi ku sugan ayaa dhammaantood walaac ka muujinayay in dhulka la doonayo in gacanta loo geliyo ganacsato kaleoo ka hanti badan ganacsatadan aniga la yidhaahda cabdi maxamuud cabdille ko- man- manera bujaman association soddon sana ka waan leeyahay intaasana weligana waxna jebiyey wax dhib noo geysta ma arkin hadda meel walboon tagnaba intana ma degaysiin xaggana ma degaysiin meel aan degna ma laha meel lanoo wadana ma laha ilmihii wax ma haystaan iskuulay ku jiraan naagii waxba uma hayno xaggana waan leegin jebinaa layidhi xaggana waan leegin jebinaa layidhi dowladda meelay noo wada ma naqaano dowladihii hore dhibkaas kuma qabin nimankaas hay u imaadeen meelay wax u wadaan meel kale waa garan laanahay waxay intooda badan ku qowlayeen in ay tuhunka qabaan dowladda ismaamul goboleedka mandheera oo ay ku sheegeen ilaa iyo iminka in aysan jirin waxbedelaada iyo tacaamul dhanka wargelinta ay ku soo wargelisay qaabka halkaasi oga rarayso balse ay isku dayeyso oo keliya in dowladdu ay xoog isticmaasho waxayna ka digeen in arrinkaasi haddii dowladdu ay kusii socotay dhibaatooyin dhanka dhaqaale darrida ay soo food saari karaan kumanaan caruurta ganacsatadas yaryarkaee ku dhaqan magaalada mandheera dowladda countida waxaan ka codsanaynaa meel ilmihii aan ku ganacsanno oon mah ugu raadsanno iida ha noo fiiriso weli lama arkin dowlad dadweynaheeda ku ciyaarayso meel haqeed aan u ogoleen dowladda ayaa dhankeedu waxay sheegaysaa in suuqaasi ay doonayso in ay ka dhigto suuq weyn oo furan dhammaan dadka halkaasi ku ganacsanayana ay noqonayaan oo keliya kuwa dib loogu soo celiya iyagoo suuqaasi loo dhisay waa sida uu ku doodayo xokayaha joogtada ee ismaamul goboleedka mandheera cukaashe cabdi oo idaacadda v o e da la hadlay suuqa jaadka saylada jaadka suuqa open marketka jaadka suuqa jaadka ku dhegan waqti dhow inaan in in in la bedelo oo suuqa open la dhiso kawaanleyda meesha degan ganacsatada meesha degan dhammaantooda in meesha marka loo hagaajiyo loo loo nidaamiyo meeshaas waa meeshii magaalada hindheheedi iyo wadnaheeda ee way dadka qorahaada ay ku ganacsadaan daashish ay ku ganacsadaan fadhi fiican iyo harsi fiican iyo beecsharadoodii si ay ugu bilacsanaan lahayd ayaa loogu talagalay labada suuqba waa la dhisayaa tuhumka ganacsatadan yaryarka ay qabaan ayaa ah tuhum soo ifbaxayay tan iyo intii ismaamul goboleedyada dalkani kenya laga yagleelay taasoo imaanayso in dowladdu ay doonayso in hanti fara badan oo dowladdu ay tuhunsantahay in ayadu ay laheyd ay dib uga soo ceshato shacabkuna ahaayeen kuwa si iskood isaga fadhiyey tanina waxay noqonaysaa in dadka deegaanka mandheera iminka ay quus ka taagan yihiin qaabka ay dowladdaasi ula tacaamulayaan ay ku sheegeen in ay qarka u saaran yihiin inay ka tillaabaan xuduudda kenya waa anigoo xabiibe xasan nuure toddobaatan iyo shanaan jira oo maaragtay meelaan ku ganacsana aan wayn oo maaragtay kawaanaha nagala raraa oo maaragtay alaabtaa nagala jijibina oo maaragtay qudaarta meelaan ku gadanaba aan wayn war kowntadan meel ay noo wada ma aqaana ma soomaaliya aan u guurnaa ma toobiya aan u gudubnaa war xaggeen aadnaa war kowntadan kowntadan tan ha noola dhaam maaragtay kowntada koob ayna dilayso koob koob maamul goboleedka mandheera ayaa sidoo kale wacad waxa uu ku maray in aysan jiri doonin cid dhulkeeda laga qaato wuxuuna sidoo kale wacad ku maray in aysan jiri doonin dhul dowladdu ay leedahay oo dadka shacabka si gaara gacantiisa ugu jiri doono taasina waxay noqonaysaa in ay maamulkaasi doonayaan in ay bilicda magaalooyinka deegaanadaasi kala duwan ee countiga mandheera hoos dhaco ay kor usoo qaado waa sida uu sheegayo mister catoosh dhismadii jidka laamiga iyo dhismadii suuqi ayaa isku soo aaday marka intii dhismadaas labadaas dhisma laga bogayo oona laga hagaajinayo dadweynaha waan ka codsanaynaa meeshaas inay baneeyaan nin walbaba meeshiisa lagu celini nin meel kale loo rarayo ma jiro nin walba booskiisuu leeyahay haddaad hal boos ku laheyd haddaad laba ku laheyd intii adii aad laheed aad hadina lahaani nin booskiis lagala wareegayo ma laha dan kale laga leeyin ma laha waa un ladiin hagaajin rabaa magaalada bilicdeeda in la hagaajiyo waay meelku meelgaaraya waa jirtaa dadweynaha waa la tusi dhulkii xaaji buulow horaan ahaan jiri oo countiga kala wareegtay ayaa kumeelgaar u degaayeen meesha ku dhistaan daashishkoodii kabacdina markii la bogo suuqooda ay kusoo noqdaan suuqa kalena muddo degdega gudaheed bisha dhexdeeda in la bilaabaa la rabaa gunti iyo gabagabadii ma aha markii ugu horreysay oo dhul dowladdu ay boobto sidoo kalena shacabku ay dhul ka boobaan dowladda taasoo noqonayso walaaca ugu faraha badan ee shacabku ay ka qabaan haddii ay ka guuraan halkaa iminka ku shaqaystaan ma jirto cid madax bannaan oo ilaa iminka soo dhex gashay qaylidaasi ka dhex taagan ismaamul goboleedka mandheera iyo ganacsatada yaryarka ka shaqaysto suuqa weyn ee bartamaha magaalada mandheera maxamed faarax shire v o a garisa
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad haatan toos uga dhegeysanaysaan washington in ka badan boqol iyo todoba iyo labaatan jaamacadood oo badankood gaar loo leeyahay oo ka jira soomaaliya ayaa sanad walbana haddana waxaa soo badanaya kuliyadaha lagu kordhinayo jaamacadahaasi wariyaheena yaasin ciise wadheere ayaa waxa uu kula kulmay magaalada nairobi brofesor cabdiqaadir maxamed shirwac oo ah guddoomiyaha jaamacadda gaalkacyo ee g u islamarkaasna ka mid a mas-uuliyiinta horumarinta iyo baraarujinta bulshada ee gobolka galmudug oo shir uga qayb gala halkaasi wuxuuna ugu horreyn weydiiyey wuxuu ku saabsanaa shirkaasi
waxaanan u imid shir jaamacadeed oo somali rain afar iyo toban jaamacadeed oo midoobay oo magaca la baxay somali research and education network magac marka lasoo gaabinaya somali rain la yidhaahdo sana- shir sanadeedkeedii oo ka dhacayay nairobi kii horena hargeysu ka dhacay ayaan u u nimid waxaan howlkii sanadeedkii waxaa noo weheliyey waxaanu een, shir la lahayn oo nagala soo qayb galay weelbanka een, ayagoo runtii horumarinta jaamacadaha daneynayay si gaara somali rain een, horumarin een, dhaqaale ay ugu talagaleen inay networka ka caawinaan jaamacadaha soomaalida gaar ahaan ee somali rain oo barnaamij u socday ayaanu yani ayagana nagala soo qayb galay shirkaas bisha labadeedii uu bilowday ee bishaan aan ku jirno ee sanadka bisha labaad een, afartii buu noo dhammaaday een, waxaa kaloo runtii qiimo weyn lahaa yani guddigii toddobada sano een, soo waday hawsha ayaa isbedel ka dhacay doorasho cusub baa la galay gudoomiye cusub laba gudoomiye ku-xigeen ayaa meeshii yani, oo cusub baa la sameeyey Een, gudoomiyaashii gudoomiyihii hore iyo gudoomiye ku-xigeenadoodii een, si wanaagsan oo xilkaasnimo iyo walaalnimo iyo aqoonay ku dheehan tahay ayay xilkii u wareejiyeen guddiga cusub Een, waxayna ballan qaadeen in ay wada shaqaynayaan Een, horumarka ee soomaliya ku tallaabsanaysana guddigii hore ilaah yani ka sokow ayaa ga- runtii gaarsiiyey wax weyn wax ku oola ayay jaamacadaha isku xirkoodii lix jaamacadood bay ku bilaabeen maantana afar iyo toban bay marayaan haddana waxaa sheega in albaabka u furan yahay waxaa la ciddii yani fulisa qodobada shuruucda u taala somali rain in ay u furan tahay inay kusoo biiraan Eh, professor shir waxaad ahayd eh, dadkii xoogga weyn geliyey asaaska jaamacadda g u gaalkacyo university ilaa iyo haatan eh, manhajka waxbarashada iyo eh, waxyaabaha dadku ay halkaasi ku bartaan iyo rajadiinu seeta alxamdulilah een, waxaan rabaa ilah ka soko inaan mahad celiyo een, guddiga mufiid oo aasaasay een, jaamacadda gaalkacyo university oo markii ay aasaasayeen yani ku naaloonayay la ka fakarayay horumarinta deegaankaas waxay ugu fureen dadku deegaankoodii inuusan kasoo guurin oo kasoo dhaqaaqin dhab ahaan bay hirgashay jaamacaddu een, waa jaamacad scientific ku socota een, waxaa kuliyadaha lagu bilaabay kamid ahaa medicinka oo lix sano sanadkan ay ardayda groupka u horreeyay qalin jebinayaan een, computer science oo cilmiga computerka it lagu baranayo een, health science iyo public health oo kalkaaliyaal caafimaad cilmiga barashada caafimaadka iyo educationka macalimiintii dugsiyada hoose dhexe sare een, wax ka dhigi lahaa een, ayaa iyagana lagu tababarayay Een, saddexdaa gruuba hor dambe aan sheegay oo aan medicinka imhaan inta kale way qalin jebiyeen dafcaddii koowaad iyo tii labaadba waa qalin jebiyeen dafcaddii saddexaad baa hadda qalin jebinaysa medicinka maadaama uu lix sano yahay adigoo uu ka duwan yahay kuwaas afar sano ay ahaayeen ayaga sanadkan hadda ayaa sanadkii lixaad u ah bisha octoobar ayay gruubkii u horreeyey ee medicinka qalin jebinayaan labaatankii arday ee ugu horreysay marka waa fikirkii la rabay runtii waa la gaaray lixdankii arday ee ka baxday hadda waxay deegaanka ayay ka howlgalaan waxbaaga muddaa ma jiraan hay-adaha ay u shaqeeyaan een, wixii caafimaada isbitaalkay ka- ka shaqeeyaan Een, marka runtii waxa weyn bay deegaanka kusoo kordhiyeen oo xagga aqoonta ah waana isbeddelka aan rabnay inuu bulshada ku dhaco Een, eh, shir wa- eh, waxaad ka mid tahay eh, mas-uuliyiinta een, guddiga eh, horumarinta iyo baraarujinta bulshada Eh, wadadan weyn ee hadda halowsiga ah ee gaalkacyo iyo inta udhexaysa hubyo laga dhisayana ee gudoomiye ayaad ka tahay bal meesha taasi wax idiin marayaan iyo cidda gacaninka siinaysa Een, waddadaas dhererkeedu waa laba boqol iyo lixdan iyo laba kilomitr Een, soddon kilomitr baa aad iyo aad u aad u yani howl culus u rabta in wax laga qabto waddadaas dad weynaha deegaanka ka soo jeeda ayaa u kacay fakarka lahaa runtii dhab ahaantii inay waddadaas wax ka qabtaan kun iyo sagaal boqol iyo labaatan iyo shantii ayaa waddadaas talyaanigu dhis kadib lama taaban waxay noqotay dadku inay isku tashtaan wax aruursadaan safar baanu ku marnay een, anagoo guddi ah een, yurub iyo eh, north america iyo africa intaba ku marnay anagoo fikirkaas gudbinayna aad baa loo soo dhoweeyey waxaan rabaa in halkan aad ugu mahad celiyo een, een, wadanka een, sweden magaalada stockholm iyo shopping oo ahaa dadkii as- dhaqaajintii u horreysay tallabadii u horreysay qaaday Een, re- reer gaalkacyood ay waa mahad celinayaan ayaguna tallaabadii labaad dadkii qaaday bay ahaayeen tallaabadii saddexaad aan idhaahdo kenya een, nairobi gaar si gaara ayaa dhab ahaantii ayagoo isku duuban u istaagay mathalna u noqon karaya een, afrikada kale iyo yurub iyo maraykanka inta aan een, intaa u istaagtay hawshaas waxaan u mahad celinayaa kismaayo ee aad bay uga qayb qaateen in alla qof alla qofkii soomaaliyeed maahan yani deegaan keliya kumaan aruurin waa sadaqaljaariya qof alla dad badan baa wax ku darsaday oo aan deganayn deegaankaa jirin muslim iyo gaalaba dad baa wax ku darsaday intaan yurub iyo maraykanka aan wareegaynay markaanu fundraisinga samaynaynay aan u sheegno horumarintaan iyo waxaan ka qabanayno haddii ilaaha yidhaahdo bishan february ayaanu bilaabaynaa hawsheedii lixdankii u dhexaysay wisil iyo gawaan oo meesha aadka ugu dhibka badan leh tijaabadii u horreysay qalabkii waan qaadaynaa halkaasaan ka bilaabaynaa haddii ilaaha yidhaahdo
kaasina wuxuu ahaa brofesor cabdiqaadir maxamed shirwac oo ah guddoomiyaha jaamacadda gaalkacyo ee g u islamarkaana ka mid ah mas-uuliinta horumarinta iyo baraarujinta bulshada ee galmudug waxa uu magaalada nairobi ugu warrameeyey waryaheena v o a yaasin ciise wardheere magaalada baydhabo ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey tababar aqoon kororsi oo dhinaca suxufiyiinta ah oo ay ka qayb galeen suxufiyiin badan wariyaheena v o a mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixinta noo soo diray
waxaa la barayay saxafiyiintan anshaxa saxaafadda iyo wariyaha sida ugu wanaagsan oo uu u gudbin kara dhacdooyinka xaqiiqada ku salaysan cali eliyaas cabdulaahi oo ah wakiil wareedka honkebel t v ee magaalada baydhabo ayaa munaasabadda xiritaanka tababarka ka sheegay in seminaarkan saxafiyiinta baydhabo loo qabtay uu yahay mid muhiimad gaar u leh wariyaasha baydhabo ka howlgala isagoona intaasi ku daray saxafiyiinta loo soo xulay tababarkan inay yihiin kuwa ku guda jira mihnada saxaafadda runtii mislihii ee saaxiibada walaha laayeen ama anshax hadda koobay kowa la bilaabay laakiin aqoontaba marna lanku maaran dadkii mudan oo markaasay muhiimad leh markaasay o shaqeeya inta shaqeeyaas oo hoolana ku guda jirta inay tababarkan lahan xulo ee mudane wasiir wasaaradda warfaafinta arrintaasay geega ka ammaanan waana mid balena maalin cadaaladeed waay tababarkanna waliba tababar eed muhiima waay gudoomiye ku-xigeenka ururka saxafiyiinta koonfur galbeed soomaaliya cabdiqaadir barre macalin ayaa isna sheegay inay muhiim tahay saxafiyiinta baydhabo ka howlgala in mar walba ay helaan tababaro kor loogu qaadaya aqoontooda saxaafadda si loo helo buu yidhi wariyaal tayo leh wayba ciidanka faraxsanaa tababarkan oo wasaaradda warfaafinta dowladda koonfur galbeed unan kama hadnaqaana inay tababar noocan ama leh uskudhay magaalada baydhabo islamarkaasna ha ku qiib galaan dhammaan wariyaalkii gobolkan ka shaqeeya gaar ahaan magaalada baydhabo intiyo mbaahanayt ini amiyo helaan tababar la xiriira anshaxa saxaafadda runtii wasaaradda warfaafinta iyo hay-adda tiis oo galankujaysdayti aan kama hadnaqaana wasiir ku-xigeenka warfaafinta maamulka koonfur galbeed ahna kusimaha wasiirka aba'aawow suufi cafaan oo ugu dambeyntii munaasabadda xiritaanka ka hadlay ayaa caddeeyey saxafiyiinta in looga baahan yahay ilaalinta anshaxa saxaafadda iyo inay bulshada u adeegaan ani waxaan u arkaa tababarkan seminaarka anshaxa ee maanta nasiib aan u yeelnay macnaha saxaafadeena reer koonfur galbeed aad iyo aad ayaan usoo dhaweynaa guriga adiga aad leedahay hadduusan anshax uusan jirin waxbuma soconayo marka hadee anshaxana ma ujeedaan saxaafadda laftirkeedaba maxaa adi saxaafadda celin karaa maxay xaq u leedahay maxaysan xaq u lahayn aba-aawo ayaa intaasi ku diray inaysan muhiim ahayn saxaafadda mar walba inay soo gudbiso war laga naxo laakiin ay habboon tahay in horumarada jira bulshada ay u tabiyaan saxafiyiinta baydhabo ka howlgala ayaa ku shaqeeya xaalada adag waxaana jira dhibaatooyin ka soo gaara wariyaasha muddada ay ku guda jiraan howshooda saxaafadda mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa v o a washington waxaad dhegaysanaysaana idaacaddeenii subaxnimo ibraahim oo dhinacii heesaha goorahanba waad rogrogaysay maxaad inoo soo qabatay inagii dhegaystayaashaba dhegaystayaasheena saaka waxaan usoo qabanaynaa heesta halkudhigeedu yahay qarad ereyadii brofeor cabdiqaadir maxamed shirwac waxaa ku luqeynaya fanaanka xasan aadan samata
qaybisay iflaara ama qaansaruugaad daruur midaab ku qarisay qiimaheedi leey qof midan lama ammaano qalad looma haysi qureeshtii haweenkay qoraxdu aroortii qaybisay falaara ama qaansaruubaad daruur midaab ku qarisay qiimaheedi leey qof midan lama ammaano qalad looma haysin qureeshtii haweenkay naftaad qancisay baa ku qushuucdayo wanaag ku qiraysay naftaad qancisay baa ku qushuucdayo wanaag ku qiraysay qabriga hortii barinaadu qaboobiyo qaadirkee ha ku geeyo qofallada jacaylku ku qabiray naftayda ilaa maad qalayno waad ilaa qorshaysay iga saarti qoolkii qaman dhacda dushaydiyo qamuunyadii isaarnayd ilaa maad qaxooti qofallada jacaylku ku qabiray naftayda ilaa maad qalayno waad ilaa qorshaysay iga saarti qoolkii qaman dhacda dushaydiyo qamuunyadii isaarnayd ilaa maad qaxooti naftaad qancisay baa ku qushuucdayo wanaag ku qiraysay naftaad qancisay baa ku qushuucdayo wanaag ku qiraysay qabriga hortii qaraaday
ysalaamdahrow saasaad madaxa u ruxayso heesta xasan aadan heesihiisa ma inkastoona kala dhicin haddana idaacadda aroornimo iyo heestan se iskugu soo baxayaan waxaan ka xumahay inagunbaaba saqdii dhaxa ku sii soconno weli koob iyo tobankii ay laba daqiiqo ama daqiiqadiiyo bari nooga hadhsan yihiin naftaad qancisa ku qashuucdayoo wanaag kuu qarayso qorraxdoo aroortii qaybisay fallaadhaha ma meel qorax iyo fallaadho laga harkaynu joognaa ibraahimow
waa codkii macaanaa ee fanaanka xasan aadan samatar waxayna ahayd ereyadii brofeor cabdiqaadir maxamed shirwac guud ahaana idaacaddayada intaasi ayaanu kusoo gabagabaynaynaa intaynu mar kale kulmayno waa sahre ciidleyo daanduraya oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.